xilli maalintii shalay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay ansixiyeen xeerka isgaarsiinta dalka ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdi canshuur xasan waxa uu sheegay wasiirku in xeerkan uu leeyahay ahmiyad weyn isagoo xusay inuu tiirdhexaad u yahay horumarka la doonayo in dalku uu ka sameeyo dhinaca isgaarsiinta
guud ahaan dalka shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan qabaa sharcigan in wax badan uu ka tari doono nidaaminta shabakadaha iyo isgaarsiinta dalka ka jira waxaan qabaa inuu wax badan uu ka tari doono ilaalinta danaha shirkadaha isgaarsiinta waxaan qabaa wax badan inuu ka tari doono amniga ee dalka waxaan qabaa wax badan inuu ka tari doono in daqli badan oo ummadda ka maqnaa in maarkii lagu soo celiyo marka in maanta la ansixiyo runtii wasaaradda waxay wadayd maalin wanaagsan waxay wadayd maalin maarka qadarin leh waxaanu ka dhiganay markaynu nimid dowladda oo bishii april aynu la wareegnay muhiimadda koowaad inuu noqdo sharciga isgaarsiinta inuu noqdo mid meel mara xeerkan oo soo jiitamayay sagaalkii sano ee ugu dambeeyey ayaa soo maray heerar kala duwan waxaana wasaaraddu sheegtay in dhinacyada uu quseeyo oo dhan sida dowlad goboleedyada iyo shirkadaha isgaarsiinta lagala sameeyey wadatashi islamarkaana ay filayso in baarlamanku ku meel mariyo galfadhigooda soo socda si loo dhaqangeliyo waa kan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane injineer cabdi canshuur oo arrintaasi ka hadlaya waa sharciga u arkaan in qola kasta danahooda uu difaacayo waxaa qaabweyn ka ah shirkadaha laftooda xaraf xaraf ayay u akriyeen waa kalsoonidooda ayay bixiyeen kalsoonida kuma ekeen oraah kaliya qoraal ayay ku bixiyeen inuu sharcigan u yahay kii u bahnaayeen kii danihii bulshada iyo qaranka iyo koodaba difaacayo marka kalsooni buuxda ayaan waxaynu ku qabnaa in annagoo isku duuban inuu baarlamaanka hortegi doono baarlamaankan uu ansixi doono sababtoo ah sharcigan wuxuu muhiim u yahay dowladnimada iyo jiritaanka iyo qarannimada soomaaliya sababtoo ah waxaynu nahay dalka keliya caalamka oo isgaarsiintiisa aysan wax socda aysan lahayn maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka muqdisho